hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodomaa ayaa gargaar bani-aadanimo oo isugu jira noocyada kala duwan ee raashinka gaarsiisay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool deeqdan loogu talagalay ku dhowaad labaatan kun oo qoys oo ah dadka nugule ku dhaqan gudaha magaalada iyo deegaanada ku hareereysan ayaa lagu wareejiyey maamulka kumeel gaarka ah ee ssc kaatumo cabdirashiid maxamed axmed oo ah agaasimaha guud ee hay-adda sodoma oo deeqdan wareejiye ayaa ka hadlay goobta alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiyaai walmursaliin sayidina muxamed sala allahu calayhi wasalam alxamdu lilah ilaahay baa mahad iska leh ilaahaygii noo hirgeliyey maanta shaqadan aan u taagannahay magaalada laascaanood oo ah macaawino aan ka keennay dowladda federaalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya anigoo ah agaasimihii guud ee hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed waxaan maanta bartan u taaganahay in aan wareejiyo raashin shan boqol oo tan ah oo aan ugu talagalnay dadka ku nool maamul goboleedka s e c khaatumo oo loogu talagalay dadkii ay saamaysay abaartii ciliino iyo iyo colaadihii ka jiray deegaanadan sannadihii lasoo dhaafay markii ugu horreysay ma ahan oo ay hay-addu ay keento raashin noocan oo kale ah waxaa jiray dhowr jeeroo hore dhanka kalena agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka maamulka s c kaatumo ayaa ka mahad celiyay deeqda gargaarka ah ee soo gaarsiisay hay-adda sudma waxaan halkan maanta u taagannahay inaan la wareegno mucaawimo mucaawimadaasoo ka timi ama ina soo gaadhsiisay hay-adda sodma maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed isla markaasina kaashanaysa oo soo marsiisay ay soo marsiisay dowladda jaynaha raashinkaas oo ah shan boqol oo tan oo raashin ah marka waxaan aad ugu mahad celinaynaa hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed oo ugu horeeyo guddoomiyaha maxamuud macalin iyo dhammaan howlwadaennada haayadda sidoo kale waxaan aad ugu mahadnaqaynaa dowladda jaynaha oona soo gaadhsiisay mucaawimadan aynu aad ugu baahnaayeen xilliyadan dadkayagu maadaamaay dhibaatooyin badan oo ay ka jiraan deegaanada dagaallo faara badan iyo barakac iyo howlo badan ay ka jiraan sidoo kale waxaan aad ugu mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka sc khaatumo hay-adda sudmo ayaa muddooyinkii dambe waday dadaalo loogu talagalay in loogu gargaaro dadka shacabka ee soomaaliyeed kuwaas oo ay dhibaatadu ka soo gaartay abaaraha iyo fatahaadaha